ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaay ciid mubaarak taqabal allaahu mina wa minkum saalixa alacmaal kullu caamin wa antum bikhayr ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bulshada muslimiinta ah ugu hambeliyey munaasabadda ciidul adxaa waxaad dhegaysan doontaan kelimad uu jeediyey afhayeenka mujaahidiinta bariga afrika sheekh cali maxamuud daraage waxaad sidoo kale caawa intiisa badan barnaamijka ku dhegaysan doontaan diyaargarow xooggan oo ku aadan munaasabadda ciidul adxaa oo caawa si weyn looga dareemayo wilaayaadka islaamiga waxaad dhegaysan doontaan wariyaasheenna oo fagaarayaasha inooga soo tebin doona diyaargarowga socda qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada muslimiinta ah ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidul adxaa sheekh cali maxamuud raage allah ha xifdiye oo ah afhayeenka mujaahidiinta bariga afrika ayaa jeediyey kelimadda hambalyada ciidul adxaa sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijri ku soo dhowaada kelimaddaasi
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقهرين waxaan guud ahaan muslimiinta meel waliba oo ay joogaan ugu tahniidaynaynaa maalinta weyn ee ciidul adxa almubaarak oo ka mid ah ciidaha waaweyn ee muslimiinta iyo maalmaha ugu khayrka badan ayaamaha allah subxaanahu wa tacaala rasuulku salawaatuullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi ina acdama alayaami cinda allahi tabaaraka wa tacaala yowmu nnaxri huma yowmi alqarn rawaahu axmed wa abu daawuud wa qaala ibnu qayim raximahu allahu fi saadi almacaad khayru alayaami cinda allahi yowma annaxr wa huwa yowmu alxaji alakbar waxaan si gaar ah hambalyo iyo tahniyad halkan uga diraynaa guud ahaan mujaahidiinta ku halgamaya jidka allah ee jihaadka kula jira kufriga caalamiga ah iyo dabadhilifyadiisa maxalliga ah meel waliba ay dunida guudkeeda ka joogaan walaalahan mujaahidiinta waxaan leenahay allah ha aqbalo jihaadkiinna udxiyadiinna iyo acmaashiinna saalixa dhammaanteed hana idinka yeela kuwa uu allah subxaanahu wa tacaala sabab uga dhigayo xoraynta dhulalka muslimiinta iyo soo celinta khilaafada islaamiga ee maqan inkastoo munaasabadani tahay cibaado uu allah subxaanahu wa tacaala nagu addoonsaday loona baahan yahay inay farxaddu ka soo burqato laabteenna maxabbe iyo kalgacalna isugu muujinno haddana waxay ku soo beegmaysaa xilli weli qayb ka mid ah jirkeenna uu ku gumanayo qasa halkaas oo walaalaheenna muslimiinta loogu geysanayo xasuuq aanay hore u soo marinin taariikhda basharka qarnigan wax ku dhow laba sano oo xidhiir ah ayuu socdaa gumaadka ay yuhuuddu ku hayso walaalaheenna muslimiinta ah ee ku dhaqan qasa inta la og yahay caddadka dhimashada ayaa gaaray in ka badan konton iyo shan kun oo ruux iyo dhaawaca ku dhowaad boqol iyo soddon kun oo kale iyadoo weliba baaritaannada saxaafadeed ee ay samaynayaan jaraa'idyada iyo joornaallada madaxa bannaan ay sheegayaan inuu khasaaraha dhimashadu aad uga badan yahay cadadka ay soo gudbiyeen hay-adaha caafimaadka taas oo musiibada qasa ka dhigaysa mid ka mid ah isirsifayntii ugu xumayd ee uu geysto kayaanka yahuudda isagoo taageero ka helaya madaxda iyo siyaasiyiinta saliibiyiinta caalamka ee ay ugu horeeyaan maraykanka iyo reer yurub xasuuqa reer qasa uga imaanaya cadowga yahuudda iyo nasaarada waxaa ka daran oo kana xanuun badan khudlaanka iyo garabkabaxyada ay ku samaynayaan dadka muslimiinta ah dadkii muslimiinta ahaa ee ku noolaa hareeraha qasa iska badaa inay u gurmadaane oo saldhigyada yahuudda beegsadaane waxay awoodi waayeen inay gacanta qabtaan xukuumaadka dawaaqiidda ah ee ka qayb qaadanaysa goodoominta iyo gaajaysiinta dadka reer qasa ee dhibaataysan taas oo si cad noo tusinaysa heerka aadka u xun ee wahanka iyo dacfiga ah ee ay muslimiintu gaareen waana sidii uu nebigu ku tilmaamay salawaatuullahi wasalaamu caleyh inay dhici doonto mar kasta oo muslimiinta ay ku badato adduunya jacaylka iyo geeri nacaybka qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yuushiku alumamu an tadaaca calaykum kama tadaaca alakalatu ilaa qascatiha faqaala qaa'ilun wamin qilatin naxnu yowmaidin qaala bal antum yowmaidin kathiir walaakinakum guthaaun ka guthaa'i asayd walayansicanna allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum walayaqdifanna allahu fii quluubikum alwahn faqaala qaa'ilun yaa rasuula allahi wama alwahn qaala xubu addunyaa wa karaahiyatu almowt haddii aan milicsanno xaaladda soomaaliya iyo waaqica amni iyo midka siyaasadeed ee maanta dalku marayo allah fadligiis waa ciidani ku soo aadaysaa iyadoo uu allah subxaanahu wa tacaala jebiyey isbahaysigii iyo gaashaanbuurtii ku soo duushay dalkan ee hadafkoodu ahaa ciribtirka iyo burburinta ku dhaqanka shareecada allah saribiyiinta maraykanka reer yurub dowladaha afrika iyo waxaa loogu yeero hay-adaha caalamiga ah ayaa maanta gaaray heer ay ka quustaan waxa ay ku sheegi jireen ololaha dowlad dhiska soomaaliya oo ay ula jeedaan dhismaha dowladda oo dhilif u ah oo danahooda u fulisa inay ka dhisaan soomaaliya waxay cadowgaas yaqiinsadeen in guusha laga gaari karo malafkaas ay ka dhowdahay in la qirto guurdarrada safaarada laga rato xerada xalane meel ceedla ahna looga dhaqaaqo dabadhiirifyadii lagu khasaaray ee muddo dheer loo carbinayay ashaadala dirirnimada iyo gumaynta ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxayna ku sifoobeen nimankaa gaalada ahi siduu allah subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay allahna wuxuu yidhi jalla wacalaa ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون waxay harjadaan oo hadba dhinac u cararaan waxay maanta siddeed iyo toban sano kadib xaajadu taagan tahay in maraykanka iyo reer yurub isku khilaafeen maalgelinta duulaanka soomaaliya in lagu kala dhaqaaqay kulamadii iyo shirarkii yabaha loogu uraadinayay duulaankan in dhaqaalaha howlgalka cusub uu weli ku jiro xaalad hubanti la'aana in ciidamada afrikaanta aysan muddo sanad ka badan helin mushaarkii iyo lojistikadii ku baxday iyo in qolo waliba isku dayayso inay iska weeciso ceebta uu wajahayo duulaanka saliibiga ah ee ay ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah jilibka u aasatay sidii loo fashilin lahaa gaaladii dhaqaalaha ku bixin jirtay dagaalkan islaamka lagula dagaalamayo ayaa cayroobay maraykan ayaa isagii isku mashquulay oo isagu maanta dunidii dhaqaale ka urursanaya reer yurub ayaa amnigoodii u baqay oo dagaalkii ruushka albaabada u soo gaaray afrikaantii calooshaqaystayaasha ahaa ayaa ku calaacalaya in askartooda soomaaliya joogta gaajo dilayso kadib markii dhaqaalihii laga jartay xaaladdan iyo wadcigan lagu sugan yahay cidda gablantay ee masiirkeedu mugdiga galay waa maamulada dabadhilifyada ah ee lagu dangaaray tobannaankii sano ee lasoo dhaafay loona adeegsaday la dagaalanka diintooda dalkooda dadkooda kuwaas oo maanta aan arkayno in meel cidla ah looga kala dhaqaaqay maraykanka oo ku goodinaya inuu albaabada isugu dhufanayo safaaraddiisii muqdisho ama uu yaraynayo howlaha diblomaasiyadeed ee uu ka wado dalka maadaama uu ka quustay xukuumadda riddada waxaad la socotaan intaliska ciidanka maraykanka ee afrika uu ku celcelinayo in dowladaha afrikaanka ah ee ay ugu horrayso kooxda riddada soomaaliya ay isku tashtaan oo ay ku filnaadaan amnigooda maraykankuna jaranayo taageeradii uu bixinayay waxaad maqlaysaan maraykanka oo ku goodinaya inay fiito saarayaan yabaha dhaqaale ee duulaanka soomaaliya looga raadinayo qaramada midoobay waxaad sidoo kale aragteen in mushaarkii ay ka jarteen maleeshiyaadkii calooshaqaystayaasha ahaa ee danab ee ahaa eeyaha ay ku ugaartaan waxaad la socotaan in madaxda kooxda riddada uu gaaray heer uu laaluushay shirkad amerikaan ah si ay maamulka cusub ee maraykanka ugu qanciso inay ciidankooda sii joogaan soomaaliya waxaa intaas sii dheer inuu gurguurta dekedda boosaaso iyo saldhigyada milatari ee berbera iyo belidoogle ku laaluushay trump isaga oo ku beddelanaya keliya in xukunka lagu sii hayo mujaahidiintana laga difaaco murtadkan oo aad ogtihiin inuu saddex sano ka hor ku goodinayay inuu mujaahidiinta bilo kooban kaga ciribtirayo dalka oo dhan ayaa maanta heerkaas taagan oo cabsida iyo qobgariirka intaas la eg ku dhacay markii uu garabkiisa ka waayay shayddaankii ugu weynaa ee soo caraadinayay waxaa ku rumoobay hadalkii allah subxaanahu wa tacaala allahna wuxuu yidhi waid zayana lahum ashaydaanu acmaalahum waqaala laa qaaliba lakum alyawma min annaasi wainii jaarun lakum falama taraa'at ilfi'ataani nakasa calaa caqibayhi waqaala inii barii'un minkum inii araa maa laa tarawn kadib markii dowladda riddada ay ogaatay inay ka kala dhaqaaqeen xulufadii garab taagnaa labaatankii sano ee lasoo dhaafay soona dhowaaday burburkii nidaamkooda iyo dhammaadka maamulkooda allah idankii waxay geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay sida ay u heli lahayd xulufo kale iyadoo bixinaysa wax waliba oo ay ku qancin karaan awoodaha danaha gaarka ah ka leh soomaaliya arrintaa waxay keentay inay daraasiin qadaraasyo ah iyo heshiisyo ah u saxiixaan tobannaan dowladood oo loo hibeeyey khayraadka iyo hantida ummadda soomaaliyeed iyadoo halkudhig laga dhiganayo heshiisyo difaac iyo mid amni oo la kala saxiixday heshiisyadaas waxaa lagu bixiyey wax walba oo ay soomaaliya lahayd waxay riddadu ka tanaasushay cadowgana u hibaysay guud ahaan dalka dadka iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan dowladahan waxaa ugu horreeyey turkiga oo aqoon durugsan u yeeshay sida loo kasbeeyo madaxda musuqa badan ee ridada dowladdan ayaa horay u qaadatay dekedda iyo garoonka muqdisho kadib heshiis ay la gashay xasan murtad fatradiisii hore ee xukunkiisa waxaad ogtihiin in shan kun oo shaqaale soomaaliyeed ah oo dekedda muqdisho ka xamaaranaysay laga cayriyey laguna beddelay shaqaale turki ah fatradan dambena wuxuu gurguurtay dowladdan u saxeexay heshiisyo dhowr ah oo uu ka mid yahay qandaraaska boobka shidaalka soomaaliya kaas oo u oggolaanaya inay turkidu leexsadaan sagaashan iyo shan boqolkiiba faa'iidada ka soo baxda sida lagu arkay warqaddii laga qariyey dadka soomaaliyeed ee markii dambe la horgeeyey baarlamaanka turkiga maraykanka ingiriiska imaaraadka qatar kenya etoobiya uganda sacuudiga iyo dhowr waddan oo kale ayaa iyagana loo seexay wax lagu sheegay heshiis lagu bilileeqaysanayo khayraadka dalkeenna marka laga yimaado qandaraasyada uu khayraadka dalka iyo dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed ugu gacan gelinayo cadowga wuxuu murtadkan sidoo kale saddexdii sano ee lasoo dhaafay ku kacay dhulboob iyo lunsashada malaayiin lacag ah oo uu ka dhacay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed sooma marinin tuug toddobaatan jir ah oo da iyo damiir midna aysan xakamayn karinin wuxuu boobay hanti guud iyo mid gaar ah wixii dalku lahaa heer uu gaaray inuu iibsado qubuurihii caamka ahaa oo meydadkii laga soo qufay weliba dadka meydkooda la baxaya lagu xiray inay lacaga bixiyaan si ay meydkooda qabri kale ugu xabaashaan waxaas aan sheegayno ma ahan dacaayad aan ka faafinayne waa dhacdooyin iyagoo maqal iyo muuqaal ah la wada arkay ummadda soomaaliyeed iyo caalamka oo dhanna ay daawadeen foolxumadooda iyo qaabka ay u dhacayeen waxa uu murtad gurguurta ka geystay dalka saddexdii sano ee lasoo dhaafay waa wax ay la fajiceen lana amakaageen qabqablayaashii iyo dagaal oogayaashii soo maray dalkan oo la og yahay waxay dalka iyo dadkiisa u soo geysteen allah idankii xukunka murtadkan ma waari doono ummadda soomaaliyeedna waa laga dulqaadi doonaa dulmigiisa insha allahu tacaala taariikhdan madow ee uu ka tegayna waxay ku noqon doontaa mid diiwaankiisa ku kaydsan oo lagula xisaabtamo adduun iyo aakhira insha allahu tacaala dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leenahay walaalayaal maanta waad aragtaan wejiga dhabta ah ee cadowga haddii ay yihiin yuhuudda nasaarada ama maamulada dabadhilifyada ah ee la doonayo in loo gacan geliyo masiirka dalka soomaaliyeed iyo dadkiisaba waa isla cadowga yahuudda iyo saliibiyiinta ah ee isugu habarwacday muslimiinta reer falastiin ee ku heshiiyey gumaadka go'doominta gaashaysiinta iyo gabagabaynta mustadcafiinta qasa isla cadowgaas ayaa garab iyo gaashaan u ah murtadiinta doonaya inaan ayaga isu dhiibno haddii kale ay annagana sidaas oo kale noo xasuuqaan dowlad kusheegga ay saliibiyiintu la doonayaan dalkeenna waa mid la mid ah nidaamyada siisi ee masar bin salmaanka sacuudiga bin saayidka imaaraadka iyo cabdallaha urdun kuwaas oo qayb ka qaadanaya go'doominta iyo gaajaysiinta walaalaheen falastiin iyagoo xuduud beenaadyada ka xirtay wax kalena iska daaya xitaa hal liitar oo biyo ah inay u galan diiday iyadoon fasax laga helinin yahuudda iyo maraykanka waxaana lala doonayaa nidaam taabacsan reer galbeedka saliibiyiinta ah diintiisuna dimuqraadiyad tahay hoggaankiisuna yahay mid u caynsan cadowga islaamka si ay uga dhigtaan gumaysi wakaaladeed ayna waddanka ku qabsadaan khayraadkiisa ku boobaan iyaga oo dabadhilif kasta u ballanqaadaya inaysan dareerta yar siin doonaan xukunkana ku sii hayn doonaan intaba uu danahooda u taagan yahay ummadda soomaaliyeed way ka daashay hogaamiyaal danaystayaal ah oo hankoodu intaas uusan ka gudbaynin sanad walibana isku haysta kursiga dhalanteedka ah ee yaalla filla soomaaliya muuqaalka maanta yaalla warbaahinta iyo xiisadda ka dhex taagan murtadiinta waa musalsal aan dhammaad lahayn oo ku soo noqnoqday masraxa siyaasadda ee kooxda riddada wuxuuna hadda u muuqdaa mid reer galbeedkii soo yabyabay uu qudhiisu ka daalay gacmahana ka taagay caqli haddaad leedahay waxbaa la ictibaarshaaye cindigaa wax laga fiiriyaa caynka ay noqone curka laguma soo dhego waxaan kuu cunta mahayne dhabbaha keliya ee ummadda soomaaliyeed uga xoroobi karto siyaasiyiinta tuugada ah iyo madaxda qowlaysatada ah waa inaan u soo noqonno kitaabka allah subxaana wa tacaala iyo hadyiga nebigeenna salawaatuullahi wasalaamu calayh waa inaan ka qayb qaadannaa halganka xaqa ah ee lagula jiro cadowga soo jireenka ah iyo gumaystaha saliibiga ee dalka ku soo duulay iyo dabadhelifyadiisa waa inaan ka hortagnaa fasaadka akhlaaqiga ah ee loo soo dusiyey ubadkeenna iyo awlaaddeenna waa inaan ka dhiidhinnaa boobka lagu hayo hantida maguurtada ah ee dalka iyo khayraadka waddanka allah subxaanahu wa tacaala isaga ayaa ballan qaaday inuu diintiisa guulaynayo cadowgiisana hoojinayo laakiin su'aashu waxay tahay annaga maxaanu hormarsanaynaa oan allah subxaana wa tacaala ajar uga rabnaa sow ma ahan inaan nafteenna wax anfacaya hormarsanno ubadkeenna mustaqbal islaamnimo ku dhisan uga tagno si aan adduun iyo aakhiraba ku badbaadno allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi qul yaa ayuha annaasu qad jaa'akum alxaqu min rabbikum faman ihtadaa fainamaa yahtadii linafsih waman dalla fainamaa yadillu calayha wamaa ana calaykum biwakiil ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa ah dhabbaha keliya ay ku jirto guusheenna adduunyo iyo badbaadadeenna aakhiro iyada ayaana ah midda keliya ay ku jirto hagaagga adduunyo iyo midka aakhiro waana taas sababta ugu weyn ee cadowga ku riixaysa inuu ummadda kala dagaalamo ku dhaqanka shareecada islaamka wuxuu og yahay in haddii ummadda diinteeda ku dhaqanto ay gaari doonto baraaro adduun iyo janno aakharo qaala allahu tacaala wa innahu ladikrun laka waliqawmik wasawfa tus'aluun وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما culimada nuqabada qabaa'ilka waxgaradka iyo aqoonyahanka ummadda soomaaliyeed waxaanu ugu baaqaynaa inay si camali ah uga qayb qaataan halganka ummaddan ugu jirto xoraynta dhulalka muslimiinta iyo soo celinta khilaafada islaamka qof walba oo muslim ah waxaa waajib ku ah inuu halgankaas kaalintiisa ka qaato cidna uusan ku halaynin difaaca diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa macrakada ay ummaddu ku jirto kuma filna oo keliya mu'alafaad iyo mufakiriin ama aragti iyo afkaar laga soo gudbiyo meel ka fog maydaanka waxay u baahan tahay in la helo nukhbo mujaahidiin sadiiqiin ah oo dhexda u xirta halganka dheer ee u baahan sabarka iyo musaabarada si aan ummaddeenna uga xigsanno imtixaanka iyo ibtilada dadkeennuna u gurtaan miraha macaan ee halgankaas allah subxaana wa tacaala isagoo nugu boorinaya inaannu cadowga la dagaalanno si dalkeenna iyo dadkeenna iyo mustadcifiinteenna aanu u badbaadino yo allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illahi waalmustadcafiina min alrijaali waannisa من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا waxaa loo maleegtama jihaad miligii joogaaye muslim iyo kufra loo xarbiyi labada meeloode ku mintida xarbiga u qabnaa muni iyo ciile munaasabadan ciidda awgeed waxaan halkan bogaadin tahniyad uga diraynaa mujaahidiinta ahlu huquurta ah ee ku ribaadaya furmaha dagaalka ee walaayadka islaamiga waxaan si gaar ah u bogaadinaynaa furashooyinka iyo futuuxaadka waaweyn ee uu allah subxaana wa tacaala ku manaystay sanadkan ee ay ka soo hooyeen wilaayaadka shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan allah ha ka aqbalo shuhaadadiinna dhaawacyadiinnana allah subxaana wa tacaala ha bogsiiyo ribaadka iyo jihaadkana allah subxaana wa tacaala ha idinka ajir siiyo rasuulkeenna salawaatuullahi wasalaamu calayh ayaa wuxuu yidhi isagoo boorinaya ribaadka jidka ilaahay lagu ribaado ribaadu yowmi fii sabiili illaahi khayrun min addunya wamaa calayha wa mawdicu sawdi axadikum min aljannati khayrun min addunya wamaa calayha waalrawxatu yaruuxaha alcabdu fii sabiili illaah aw alqadwatu khayrun min addunya wamaa calayha rawaahu albukhaariyu waxaad jihaad kula jirtaan waa kiristaan iyo yuhuud isu soo bahaysay oo hubka tababarka dhaqaalaha iyo sahada laydinkula dagaalamayo ayaga ayaa bixiya maydaankana taagan oo cirka iyo dhulka idinkala dagaalamaya waxaa garab taagan kuwa nala dhashay oo murtadiinah oo diintoodii iyo dadnimadoodii ka gatay gaaladaas raallina ku noqday inay adduun iyo aakhiro gaaladaas garab joogaan adinkana garabkiinna waxaa ah allah subxaana wa tacaala gurmadka isaga keligiis ayaad ka sugaysaan diinkiisa ayaad difaacaysaan calankii nabi moxamed salawaatuullahi wasalaamu calayh ayaad kor u sidataan ujeedkiinnuna waa in dhulka lagu maamulo shareecada islaamka cadowgaas tirada iyo qalabka idinka badan ayaad u babac dhigteen guushana allah subxaana wa tacaala adinka ayuu idin siiyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qaala allahu tabaaraka wa tacaala qad kaana lakum aayatu fii fi'atayn irtaqataa fi'atun tuqaatilu fii sabiili illahi ukhraa kaafiratun yarawnahum midlayhim ra'ya alcayn wallaahu yu'ayidu binasrihi man yashaa inna fii dalika lacibratan liuli labsaar taqwada saad ka dhigta qur-aanka wehel ka dhigta adkaarta difaac ka dhigta waxaan la dagaalamaynaa cadow naga tiro badan oo naga hub badan oo naga acwaan badan la yaabna ma laha oo sooyaalka loolanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ayaa sidaas ahaan jira weligiis ambiyada iyo rususha allah subxaanahu wa tacaala mar waliba waxaa ka tiro badnaa dulalkii loo soo diray ee ay diinta u bandhigayeen taasna kama hor istaagi jirin inay xaqa kala hor tagaan awoodda ka xoogga badnayd tiro ahaan iyo tabar ahaanba mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee uu allah subxaana wa tacaala rususha ugu kaalmayn jiray la dagaalanka cadowgooda waa tawakulka iyo alla tala saarashada waana midda keentay in aysan u aabba yeelinin cudud waliba oo hor istaagta risaaladooda annaguna maantay qudwo iyo kudayasho ayaa noogu sugan duruusta iyo cibarka ku jira qisaska ambiyada allah subxaana wa tacaala ayaa nooga warramay nabiyullaahi nuux wixii uu ku qaabilay qoomkiisii ka tirada badnaa ee intaas sagaal boqol iyo konton sano uu daaciga u ahaa qaala allahu tacaala yaa qawmi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati illaahi facala allahi tawakkaltu فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون الله وحكى نوغا ورمي نبي الله هود عليه السلام يا وحيد أحمري إسايا يقوم كيسي نبي الله هود أسوى إلهي نوغا رمي أيا وحو يري إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم si guud marka allah subxaana wa tacaala isagoo ambiyadoo dhan nooga warramaya iyo ummadahoodii waxay ka- wixii ay kala hor tageen ayaa allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wamaa lanaa anlaa natawakala cala allahi waqad hadaanaa subulana walanasbiranna cala maa aadaytumuuna wacala allahi falyatawakali almutawakiluun waxaad maantay u taagan tihiin una halgamaysaan iqaamatu diini illaahi subxaana wa tacaala fi lardi oo ah howl allah subxaana wa tacaala loo tala saarto midda ugu qiimaha badan uguna sarraysa يقول عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى واعلم أن الرسل عليه الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المضارب وأشرف المراتب وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم وهذا أكمل ما يكون من التوكل الله سبحانه وتعالى وتلا سارتا جهادك aad kula jirtaan saliibiyiinta gobolka iyo kuwa caalamka iyo dabadherfyadooda murtadiinta ah ogaadana oo yaqiin ahaan u haysta inuu allah subxaana wa tacaala guulaynayo diinkiisa awiliyadiisana u hiilinayo cadowgiisana uu jebinayo goor ay noqoto iyo maalin ay timaadaba qaala allahu tacaala waalcaaqibatu lilmuttaqiin واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى waa hagaag dhegaystayaal markan waxaan eegi doonaa diyaargarowga caawa ee munaasabadda ciidul adxa ee wilaayaadka islaamiga mar kale waxaannu idin leenahay taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal kullu caamin wa antum bikhayr aan ku bilowno wilaayada jubbada dhexe iyo diyaargarowga ciidda wariyaheenna cismaan axmed duubow oo ku sugan degmada jilib ayaa mikrofoonka la dhex maray bulshada ku dhaqan magaaladaasi iyo diyaargarowga caawa ee munaasabadda ciidul adxa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo ay naga dhegaysanayaan waxaanu leenahay ciidul adxal mubaarak waxaan ku suganahay beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib oo loogu bartay bilic iyo qurux soo jiidasho taas oo runtii ee dadyoga kala duwan ee ka imaanaya magaalooyin badan oo ka mid ah een gobollada dalka soomaaliyana ay u bogaan amaba ay u riyaaqaan markay arkaan een qaabkeeda iyo weliba sidoo kale sida loo diyaariyey waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga landalus annagoo idinkaga soo tabinayno beerta shareecada ee bartamaha degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe aan soo dhoweeyo een guddiyada amaba lejinooyinka qabanqaabada ciidda een kuwaas oo runtii siyaabooyin kala duwan uga howlan mashaariicda een maalmaha ciidda oo runtii barnaamijyo kala duwan ee loo diyaariyey Ee, dhinacayga midig waxaa fadhiya mid ka mid ah een guddiga dhallinyarada ee qabanqaabada ciidda soo dhowo walaad ciid wanaagsan waa mahadsan tahay cusmaan oo jazaaka allahu khayran dhammaan dadka muslimiinta ee ku nool caalamka oo dhan waxaan leenahay taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal Ee, ciidukum mubaarak waxaan tahniyeya hambalyo khaasna u diraynaa muslimiinta ku nool wilaayaadka islaamiga Ee, meesha aan fadhina caawa waa degmada jilib gaar ahaan ee, beerta shareecada oo mashhadka iyo mandarka ka muuqda uu yahay mandar aada u qurux badan oo ah meel ka mid a goobaha loo diyaariyey ee, in lagu soo bandhigo ee, waxyaabaha loogu talagalay ciidul adxa almubaarak oo lagu qaban doono barnaamijka ay ku caanbaxday ee degmada jilib ee loogu magac daray farxatul ciid maca al aytaam aad ayuu mahadsan yahay Ee, sidoo kale aan soo dhoweeyo mid ka mid ah ee dhallinyarada ee magaalada jilib muddo badanna ku ciiday Ee, soo dhowo walaal andalus bal dareenkaaga iyo ciido badan waa aad joogtay magaalada jilib وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وان دوها عثمانو ان درينكيغا هدان عبرو اي كو ادن عيد الاضحى المبارك ان عثمانو جرب وحن سو جوغي عيد بدن او اد وفر بدن لكن عاو هدان كهدلو ان فرحة جرب كجرتو مقالك هداد دحمرتيد اما ادلو كو دحمرتيد اما غاري او كمرتيد ميل ادلو ساريسيد ملهن mawla socon kara waxaa loo in- in jirib waxay noqotay hadeertan umul wilaayaat waxaa waaye meel kasta looga imaaday min hargeysa ilaa xamar ilaa muqdisho ilaa kismaayo meel aan looga imaan ma lahan Een, farxaddii haddaan soo koobo waxaa waaye nin how ilaahay ayaana gaarsiiyey maanta nasrigan aan gaarnay Een, waxaan leeyahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal wallaahi hadeertan cusmaanow waxaan ku sugannahay een, beerta shareecada Een, waxaa dhihi- damaashaad loo soo doonto magaalada beertii dhan waxaa ku hareersan dumar iyo rag halkan waa meeshii een, lagu qaban lahaa xafladdii een, mim- mimbaru dacwa Een, wallaahi maanta farxadaan ku noolnahay amnigan iyo waxaan kulli anagaa iskale waxaan na gaarsiina waa ilaahay aada ayuu mahadsan yahay mid ka mid ah dhallinyarada reer jilba ayuu ahaa soo dhoweeyo een, isla nin kale oo isna een, dhallinyarada een, magaalada ka mid ah sidoo kalena ka mid ah qabanqaabada guddiga een, ciyaaraha mufantasyaasha magaalada jilib usmaanow aad baad u mahadsan tahay Ee, runtiina waxay ka mid tahay mandarka am- caawadan aan ku sugannahay ka muslimiinta maanta jooga degmada jilib ama wilaayada jubbada dhexe tii farxad la soo koobi karo ama maanta aniga ahaan hadda aan dhihi karo shaygaasaan ku qiyaasi karaa ama wax aan soo arkay baan ku qiyaasan karaa male hane waxaan dhihi karaa un waa fadligii iyo nimcadii shareecadii ilaahi subxaana watacaala lagu helay meeshaan hadda aan fadhino quruxdeeda lala yaaban yahay oo raggii walaalaha iga horreeyey ay tilmaameenna runtii laftigeeda dareen sii gooni ah bay leedahayoo meelahan oo kale dhulalka qaar markaad tagto ama dadkan dibadaha ama ay soo sawiraan waxay kugu sawiraan ayadoo shicaaraad iyo magacyo kale u bixiyey sida beerta nasiinada beerta jacaylka beerta kida magacyo balaay u kala bixiyaan laakiin annaga waxaa mahad ah meeshii noogu qurux badnayd inaan u baxsanay beerta shareecada oo ay tahay haddana dadkii ku nasanayay ama mudnaa inaan ka dhignay dad ago- agoontii ahaa marka laftigeeda horta leh shicaar gooni ah iyo farxad gooni ah alxamdulilah ka abaabul ahaan iyo maanta wilaayada sida loo diyaargaroobayana fallah alxamdu waa waxaan la tilmaami karin dee qofkii arka mooye qof kaloo maanta maqlaya loogama sheekayn karo un hadalkeenna iyo farxadeenna uu ka dareemi karaa ama annaga ka guddi ahaan iyo wixii muslimiinta markaa aan ugu talagalnayna dee waxaan leenahay iidba iidda ka dambaysa dee guddiguna xil buu isi sii saaraya oo wuxuu isku dayayaa sidii walaalahaas muslimiinta kuma eka jubalada jubbada dhexe oo keliya gobolada looga imaadaa bal meelaha xataa aysan wilaayaadku gaarin baa looga imaadaa oo cadowga xooga ku haysto baa looga yimaadaa marka intaas waxaan leenahay ilaahay idinkii awalna waad farxi jirteen ilaahay idinkii haddana waxa idiin soo socdo waxaad ku farxi doontaan ilaahay idinkii marka muslimiintu hal kasta iyo meel kasta ay joogaanba waxaan leenahay allah idin barakeeyo ciidiina allah cibaadaadka ee tobanka beri soo wadeen allah idinka aqbalo khaasatan walaalahena falastiin waxaan leenahay caawa annagoo aan faraxsannahay ayaga xaaladda ay ku jiraan waa dareemi karnaa qalbiga waa ka faraxsan yihiin oo shacaar dee waa farxad ilaahay ku abuuro waa maalin iideed laakiin haddana maadiyan iyo qol qol- qaybta kore markii loo fiiriyo waa xaaladda aan wada jeedno ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa ciidan ciidii xigta ilaahay subxaana watacaala waa awoode ilaahay wuxuu dhahana way ahaadaane allah waxaan ka baryaynaa inay walaalahena falastiin farxadda nala qaataan soonka soo socda Alla- ilaahay idinkii aad ayuu mahadsan yahay wuxuu ka mid ahaa dhallinyarada guddiga qabanqaabada munaasabadda ciidda ee runtii oo maalinta berri ana ee dadka muslimiinta dhammaan ay wada dabaaldegi doonaan Een, reer jilibna ee dabcan waxay ka mid yihiin meelaha een, la dhihi karo gobolada dalka soomaaliya waa meelaha ugu dadka badan ee xilliyada ciidda Ee, dadyo fara badan ayaa runtii halkaa inaga daawanaya oo ku sugan een, hareeraha kala duwan ee beerta shareecada Een, kuwaasoo runtii iyagana aad ugu een, faraxsan munaasabadda ciidda iyo halkaa quruxda badan ee la diyaariyey Een, warbaahinta islaamiga landuluusna halka ayay kasoo tabinaysaa ee barnaamijkan afafreebka ee dabcan ee runtii bulshada muslimiintana meel kastoo ay joogaanna waxaanu leenahay ciid wanaagsan waxayna noogu barteen bulshada fantasiyaasha soo socda oo ay ka dhegaysan doonaan ee runtii warbaahinta islaamiga landulus een fagaaraha macalin aadan iyo fantasiyaasha ciidda waxaad nala sugtaan insha allah ciid wanaagsan dhammaantiin meel kastoo waa hagaag markan aan eegno wilaayada galgaduud iyo diyaargarowga caawa ee munaasabadda ciidul adxa wariyaheenna cabdiraxiim sheekh cali ayaa ku sugan ayaa ku sugan degmada galhareeri dhegeystayaal waxaan ku sugannahay qayb ka mid ah suuqa degmada galhareer gaar ahaan carawi mumtaas ayaan ku sugannahay milkiilaha ayaa imika dhankayga bidix taagan Een, wax aan ka weydiiyo een, xaalka iyo diyaargarowga ka warbal alxamdulilah waa la aad iyo aad iyo loo fiicanahay waa la soo afuray haddaan ayaa u soo diyaargarownay beriyahanana ciidda aad iyo aadayn u diyaargaroobaynay afurkan haddaan noo soo dhammaaday shaqadan way kala socotaa alxamdulilah marka aad iyo aad loo fiicanahay shaqadan way kala Een, socotaa dadka waxyaabaha ay iibsanayaan maxaa ka mid ah waxyaabaha waxaa ka mid ah koobaha ciyaalka koobaha dumarka ragga sirwaalada shaatiyaasha camaamadaha ayo nooc ayaa yaala ciyaalka ciyaalaha wax lagu ciyaartiyo kale waa laga helaa alxamdulilah aad iyo aad u fiican tahay ciidan ciidii hore tan ayaa aad u sii fiican la dhihi karaa waayo nasri iyo barwaaqo iyo futuuxadi kusoo aatay ciidahan alxamdulilah mar ilaah ku mahadsan
dharkee tashaa haye ka waran socodka dharka iyo dadka wax tulanaya maasha allah maasha allah bulshada zaaid waaye wax badan ayaa la tulaya maanta waa la soonnaa ee, ka waran diyaargarowga dadka ugu dambeeyay diyaargarowga wallaahi aad iyo aada loo diyaargaroobayaa waxaa waaye cawada waxaan kala qabanaa la'nahay meelaha waxaan ka bilaan la'nahay darkiiaan ugu batay dadku waa zaa'id ay wax u tulinayaan meeshaan kulmay teelaraal dhahaa kusoo dhowaada ilaahay subxaana watacaala mahadsan na soo gaarsiiyey ciidan barakaysan annagoo barwaaqaysan nabadgelyo haysanno een, si fiicanna u diyaargaroobayno biidni illaahi waxaan u diyaargaraysannahay inaan ciidda dukanno insha allahu tacaala Een, waa la diyaargaraysan yahay ciiddii insha allahu tacaala waan soo dhoweyhaynaa aan ugu faraxsannahay in ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadan weyn soo gaarsiiyo halkan waxaa ku sugan dadweyne aada u fara badan oo u diyaargarooba ciidul adxa magaalada aad aa looga dareemaa diyaargarowga ciidda Eh, waxaan ku sugannahay eh, degmada galhareeri aad iyo aad iyo aada loo soo dhaweeyo hayaa Eh, diyaargarowdii dukaantii oo dharka ciidda iyo dadkii oo dhan iyo diyaargarowgu waa dhan kastaba waa ka socdaa marka aad iyo aaday dadku waxaa waaye dad la qabsaday een, ciidaha iyo fantasiyaha iyo soo dhoweyntooda marka sidaas iyo si loola dhowaado waaye insha allahu maasha allah maasha allah waxaan ku jirnaa diyaargarowgii magaalada galhareeri maasha allah beecuna waa u kala socdaa ciiddoodana waa sugaynaa maantana waxaa waaye meeshii loogu talagalay islaamka oo maalinta weynado ilaahay weyneeyey ilaahay noogu dembi dheefaan leenahay beecuna waa kala socdaa maasha allah waa la wada ciidaa farxad aa lagu ciidaa waxaan gadaa qoryaha ciyaalka ku ciyaaraan kabaha lebiska dharka lebiska maxay ahayd tooley hal waaweyn iyo hal yaryarba waan gadnaa Eh, waxaan ku suganahay degmada galhariiri ee gobolka galguduud ka tirsan Eh, runtii ummadda muslimiinta ah waxaa waaye farxadda iyo khayrka ka muuqda iyo nishaadka ka muuqda lama soo koobi karo xaggay suuqa iyo ganacsiga tahay ama xoolaha ha ahaato ama suuqa kale ha ahaato ani naftarkayga hadda dharan sababta la rabay marka asoo diyaarsanaan saxmadda awgeed waxaan waaye waxna- ay fursad laygu sii
aan ku weydiiyey shakhsiyadaada ee, cudurxiyadii ma soo gadatay waa sidee dadka xaafadaha intaad soo dhex martay maadaama aan hadda taaganahay bartamaha magaalada Eh, si guud waxaa waaye aniga hadda udxiyadii ebadan xoola lahay xooliyaan ka diyaarsaday alxamdulilaah oo xoola dhaqatana waa ahay ma- reer magaalana waa ahay oo magaalada waa deganahay miigana waa deganahay marka xoolaha eh, udxiyada si guud waxaa waaye xooliyaan ka diyaarsaday fililah alxamdu Eh, ummadana muslimiintana farxadda waa la wadaaga Eh, ilaah waa ku mahadsan jawguna si guud waa degan yahay alxamdulilah haa waxaan ku suganahay degmada galhareeri maasha allah maasha allah diga- diyaargarowgeedu heer sare waaye sida loo baahan yaha waaye alxamdulilah marka dadku dad hadda maanta khayr u diyaara waaye walaal maasha allah dadka qaarkood ayaa waxay ii sheegayaan in ay ka imaanayaan tuulooyinka ee, fantisihii iyo howlo badan ayaa jira leeyahay ma ma ma aad dadku waxaa waaye ay u dareen sarreeyaan meel walba ama tuula ha ahaato ama beel ha ahaato ama baadiya ha ahaato waxaa waaye dadku aaday u danayhayaan waa magaalada degmada loo soo hirashow haya
diyaargarowga ciidda aad iyo aad aa la- lagu diyaargaroobay maasha allah magaalada sida loo kala dukaamaysana waa la yaabayaa Ee, dharka kabaha si walbaa loo dukaamaysanaa maasha allah haddee caawana waa insha allah ciidu adxa ciideenu wanaagsaneed ilaahay noo barakeeya ciidda ciideeda kalena alla- adiga maxaad ugu diyaargarow xawlo miya mise inaad udxiyaysatay hilibkii hilib hilib iyo caano iyo baraare iyo barwaaqo waxaan ku sugannahay degmada galhareeri aad iyo aad ayaa loo diyaargaroobay insha allahu tacaala inaan berri ciidnana waa rajaynayna insha allah udxiyadu qof kasta way diyaargaroobay udxiyada way soo gateen dadku insha allahu tacaala inay ku udxiyaystaan ay rabaanay ilaahay ugu dhowaadaan halkaad ku soontaa
degmada galhareeri ayay ka waran diyaargarowgeeda wallaahi maasha allah ilaah noo gaalma aad aan u fiicannahay Een, aad aa la isku dhaafaa waa la iska wanaagsan yahay waan qabaaba in een, ciidii hore oo lasoo dhaafinayba aad baan u wanaag badan taaba fantasiye ayaa ballansan ka waran laba maalmood hadday noqoto hal maalin hadday noqoto wallaahi maasha allah waa soo dhoweynaa Een, ka waran dadkii ka imaanaya baadiyaha ama deegaanada ku dhow degmada wallaahi maasha allah dadku way soo bu- hadeeba soo bilowdeenba dadkii dadkii xilligaanay soo bilowdeen ciidana waa u diyaargaroobayaan fantasiyaha mushxaradaas quruxda sharaftaas waxaasna soo dhoweynayaan Een, ka waran halkaad ku sugan tahay iyo sida loogu diyaargaroway degmada galariirian ku suganaha ayay diyaargarowgeeda ka waran aad iyo aad si fiican loogu diyaargarooba Een, ka waran adiga maxaad diyaarsan waxaana diyaarsaday ciidaan diyaarsaday berga ganacsigan ka mid ah diyaar aan ahaa insha allah diilaayd aad iyo aad waa fiicanta aad iyo aad boqolkiiba boqola fiicanta maasha allah
waa hagaag markan aan eegno diyaargarowga caawa ee wilaayada hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable oo uu ku sugan yahay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tuushow
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ciid mubaarak taqabal allahu mina minkum saalix alcamaal waxaan ku sugannahay bartamaha suuqa weyn ee degmada buuqa qable oo caawa diyaargarowga ugu dambeey munaasabadda ciidda si aad ah looga dareemayo iyadoo maalinta birita ah oo ah maalin jimcaha oo ah tobanka bisha dulxija ay tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa insha allah tabintan waxaan kusoo gudbi doonnaa bal suuqa buuqa qabla iyo diyaargarowga ugu dambeeya ee caawa laga dareemayo iyadana goobaha ganacsigu ay yihiin goobo aad mashquul u ah islamarkaana ay dadku si adda ugu adeeganayaan iyadoo un caawa ay tahay diyaargarowgii ugu dambeeyey ee munaasabadda ciidda al adxa insha allah iminka waxaan soo galnay mid ka mid ah goobaha ganacsiga ee degmada buuqa qabla waa subermarketka lagu magacaabay binacoof bal ugureynta adigoo mahadsan ee, bal waxaad sharaxaad kooban naga siisaa diyaargarowga ugu dambeeya ciidda ee caawa ee suuqa degmada buuqa qabla oo adiga arkaaye si wanaagsan ayaa loo diyaargaroobo dad sidaan u dhooban yahin u arkaysaa si aadaan wax loo iibsanaa si aan sanada hor arki jirin ayaan dareemaynaa b- dadku aad ay usoo wada baxeen iibsiga waa badan yahay suuq waa fiican yahay. maasha allah alxamdulilah ilaah ku mahadsan waan gartay sida aniga noo muuqato adin aad sheegtayba ciidan ciidii hore dhanka adeegsiga iyo iibsiga diyaargarowga aad bay ugu duwan tahay sababta maxay tahay sababta ugu weyn horta waxaa waa ilaahay subxaana watacaala mahadiis amniga waay amniga ayaa batay amniga mar kastoo batana dadkaa soo badanaa gaalada ayaa jabtay mar walbo gaalada ay maxaan ku dhaha meelo qabsata amnigaa xumaana amniga markuu xumaana dadka waa baxayeen laakiin markii mujaahidiinta ay qabsadaan maxaan ku dhaha mujaahidiinta ay luga- dhulka la helaan dadkaa soo badanaya dadkaa tirada ka badanaya sida waa- waa adiga arkaya dadkii o dhan waa soo wada noqdeen cadow ilaaha jabay marka sida cadow u jabay ayaa dadka maxaan ku ay soo noqdeen marka cadow markii uu jabo ganacsigaa badanaya dhaqaalaha badanaya xoolaha kala soconaya beeraha maxaan ku baxaaya wax badanaan aragna oo barooba ah waan gartay hadda markaad haatiin ganacsatada buuqa qabla dadka muslimiinta maxaa leediin caawa dadka muslimiinta oo dhan waxaan leenahay sharaa islaamka qaataana haddii xoola rabaan oo lacag rabaan inay lacag helaan oo maxaan ku dhaqaale helaan oo maxaan ku ay babba noqdaan sharaacada islaamka ku hoos nooladan ha qaataana cadow ha iska celiyaan meel walba joogaan cadow hubka ha u qaataana maxaan ku iska celiyaan cadow ha- cadow ha iska celiyaan sidaas xoola lagu heli karaa ay tahniidda ciidan maxaa leediin marka dhammaan muslimiinta oo dhan waan u diraynaa meel walbay joogaan inta muslimiinta muwaxidiinta mujaahidiinta ah oo ribaadka ku jiraan diraynaa een, een, hambalyada ciidda gaar ahaan amiirkeena guud ee aba cubeyd xafidahullah salaan qaas iyo tahniyad gaara ayaan u diraynaa haddaan nahay ganacsatada bu- degmada buaqable jazaaka allahu khayran baaraka allahu fiik dhegeystayaal waxaan weli kuda jirnaa barnaamijkeena gaarka ah iyo tibinta tooska ee ku aadan diyaargarowga munaasabada ciidul adxa oo caawa diyaargarowga ugu dambeeyey laga dareemayo mid ka mid ah dhallinyarada magaalada ayaa iminka ila taagan oo suuqa igula sugan bal adigoo mahadsan bal ka waran diyaargarowga ciidda iyo munaasabada ciidda iyo suuqa buaqable aad baa u mahadsan tahay walaalka ee magaalada buaqabl waxaa laga dareemayaa fafaaro fiican oo aad u wanaagsan Ee, diyaargarowga sanadkan lama koobi karo F- ee, dadka muslimiinta aad bay maxaan ku dhaha zaxmad magaalada waxaad dareemaysaa dukaamanka ganacsiga markaa geshid in aad dadka wax u kala iibsanayaan iyo magaaladii aad loo qurxiyay runtii waxaa hadda maxaan ku dhaha ka agdhownahay garaska shareecada ee degmada buaqable bartamaha suuqa Ee, walidaalika dadkan waxaa aad u dareemaysaa in magaaladii aad zaxmad ay u tahay diyaargarow adag ayaa ka jira dhihin karnaa sanadkan markaad haatiin buaqable wilaayaadka kale caawa aad baa la tartamaysaan waxaan dhihi karna haddaan nahay eh, dhalinyarta ku nool degmada buuqa qable iyo guud ahaan wilaayada islaamiga hiiraan insha allahu tacaala wilaayaadka islaamiga ah waxaan rabnaa inaan aan la tartanno weliba had- dhanka diyaargarow waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inaan kaa haysano biidnillahi almawla maadaama dadka ganacsatada iyo bulshada degmada iyo dhalinyartii dhammaan is abaabuleen ayna ugu taragaleen sanadkan in insha allahu tacaala wilaayaadka aysan ka helin oo dhankoodan insha allahu tacaala ay- waxaa weeyaan ay soo bandhigaan wixii halkooda ku qarsanaa insha allah jazaaka allahu khayr baaraka allahu fiika waxaan weli kuda jirnaa tibinteena tooska ee ku aadan diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa almubaarak caruur aad u da'yar ayaa iminka ku sugan haye adiga magacaada Khalid haye khaalid ka waran diyaargarowga ciidda ka waran عيده ها أو تعين haye soo diyaargarowda ها haye birma ciidaysaa ها haye caawa farxadda ka waran فرع فرحسن يا فرحسن magacaada adina محمد أمين حسن البحور haye maxamed amiin ka waran suuqa buu aqblan ku suganaa diyaargarowga ciidda ka waran عيد أم عيد ما شاء الله من سوق وكر فرحة ديدا haye adim diyaargarowda ها دير قلود إن شاء الله إن شاء الله بريت برك مصلاه وكسو دكانيسا ما ها إن شاء الله فانتساع ciidana waa imaanaysaa ها haye ciid mubarak insha allah iminka waxaa ii muuqanaya canug yar oo dhar halkan looga iibinayo bal aabihiis ayaa la taagan ugu horantii bal maxaad ka iibsanaysaan caawa halkan waxaan ka iibsanaynaa waa ciiddii ciid weyntii marka ilmaha ciyaal- ciyaalkan ugu iibinaynaa dhar haye maxaa u iibinaysaa qamiis baan ugu iibinaa qamiis aad iyo aad bay u fiican tahay ciidan waa ujeedaa adiga waa lagu sheegi maayo mashquulka iyo bulshada meesha ka socota waa ujeeda walaal waa kas haye hadda maxaa laga iibsanayaa dharka sida shacaararka sida kabaha sida qamiisada wiilkii yaro hadda aad waraysa aad qaqaadaysa waxaa la- loo gelinaya waa ujeeda waa qamiis waa macawiisada waa kabaha mashquulka zaa'id waa dadka ku dhegeysana maxaa leedahay dadka dhegeysana ciidan farxad farxadna lagu iida insha allah waa tahay dhegeystayaal waxaan weli bartamaha kaga jirnaa tabinteena tooska ee suuqa buuqa qabla iyo diyaargowga ciidda iminka waxaa iga soo horbaxay nabad cabdiraxmaan xaaji xire oo ah nabadonka guud ee beesha xawaal nabad doona ka waran tahniyada ciidda iyo diyaargarowga ciidda الحمد لله رب العالمين إلهي بأم الله سبحانه وتعالى ما بعدي عيدا وعيد عجيب لوايو آدي آدو في عنو دادكو فرحسيين دادكو قلبي يا نور كذا مغنية waa ciid aad loogu faraxsan yahay oo loo begay ammaan bay dadku haystaan diin haystaan waa fiican tahay sida loogu diyaargarooba ama hadda magaalada u taalla si aan la aragon la ambaqal waa waa tahay dhegaystayaal waxaan weli kuda jirnaa tubintiina tooska iyo diyaargarowga ciidda munaasabadda bal buuqa qabla iyo ciidda caaw si aad baa lagu ciidayaa bal ka waran adiga maasan sidaad u ciidaysaan iyo diyaargarowgiin ka waran والله ما شاء الله عيد aad iyo aad loogu ciidaya wad arkaysaa waxaan ku leeyahay damaashaadka iyo farxadda ka jirta meesha een alxamdulillaah ciidahan ciidihii hore wax badan aan nooga bedelan alxamdulillaah ilaahan ku mahadinaynaa nimcadow ilaahay ku sii waalan aad shaaye aadanaha ilaahay nafgeli kala nasiib roone nimcadan dadaan haysanow nacab gumaystaaye nasribow ilaahay na sii naaqos aan laheene allahayow raggii sabab u noqday naarta ka xurey allahayow raggii sabab u noqday naarta ka xurey wabilaahi towfiiq waa hagaag markan aan siiyo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman oo ku sugan wilaayada islaamiga ah ee baay iyo diyaargarowga caawa ee munaasabadda ciidul adxaa gaar ahaan degmada buulafullay bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed adiga iyo guud ahaan dadka muslimiinta ee dhegeysanaya idaacadda islaamiga andalus waxaan leeyahay ciid wanaagsan taqabal allaahu mina waminkum saalix alacmaal kula caam waantum bikhayr caawa waa habeenka koowaad ee munaasabadda ciidul adxa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ka soconaya dabaaldeg ballaaran oo ku aadan soo dhoweynta munaasabadda ciidul adxa hadda waxa aan ku suganahay degmada buulafulaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay maalmihii lasoo dhaafay magaaladan waxaa si weyn looga dareemayey soo dhoweynta munaasabadda ciidul adxa waxaa aad loo qurxiyey musallaha yarmuug ee ku yaala dhinaca waqooyi ee magaalada iyadoo aad isbeddel loogu sameeyey musallaha sidoo kale goobaha muhiimka ah ee magaalada sida argada ayaa aad loo qurxiyey waxaa suuqyada iyo qeybaha mamacaanada iyo harqaamada guud ahaan laga dareemayaa diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ee dhinaca kale ee walaalka waxaa barbar socda ee tartamo iyo fantasiyo ballaaran oo maalmaha ciidda ka dhici doona musallaha yarmuug ee degmada buulafullay kaas oo agaasinkiisa muddooyinkii lasoo dhaaf uu ka soconayey magaaladan waxaan eegi doonnaa qaabka ay u diyaargaroobayaan majmuucaadka sanadkan ka qaybgelaya fantasiyaha iyo dabaaldega munaasabadda ciidul adxa walaalka hadda waxaan soo gaaray goob ay ku kulansan yihiin majmuucada xaafadda abubakar sidiiq ee degmada buulafullay waxaa majmuucadan ay ku tartamaysaa magaca birlab runtii waxaa ii muuqanaya dhallinyaro fara badan oo u diyaargaroobaya ka qayb qaadashada ee fantasiyaha iyo dabaaldega munaasabadda duradxa ee lagu wado in maalinta beri ee si toosa uu kaga bilowdo musallaha yarmuug ee ku yaala dhinaca waqooyi ee degmada buulafulay bal waxaa ila jooga sheekh cali mas-uulka xaafadan abubakar sidiiq ee birlaba yaqaan inoo waran bal sheekh cali caawa maxaa soconaya bismillaah bashiirow waxaan ka sugnahay degmada buulafulay wilaayada baay al islaamiya sayid arishiis waa diyaar u nahay ama u diyaargarowsannahay ciid oo habeenno koobad no-ay kuley haruun haddii idinka sugannahay waa xarunta xaafadda abubakar khaasatan meesha oo hadda majmuucada berlabta oo xaruuneed ay magaalada hadda xarunta waxaa ka socda sida arishiisa dhoolatus badan oonu u diyaargarowaaleyn ciida sida unu suu dhaweenno majmuucooyinka si dhulun uu jiidno uu tartagno uu qayb qaadanaa ciyaaraha aad soo bandhigaysaan maxaa ka mid ah ciyaaraha hadda un oo kabalka un kabandhigaalayna arishiisa hadda wareegsankan arishiisa hal ciyaaraan u bahda bal ka waran bal ka waran caawa iyo magaalada buulafulay ustaad waxa ka soconaya iyo xaggiina waxa aad haysaan
bismillaah buulafulay runtii saa u jeed wax badanaa ka socda magaalada waa zaxmo gaadiidka dadka adeeganayo yacni waxa yacni waa waxa runtii aad iyo aad aad iyo aad loogu farxa si fiican zaxmo waaye mabaledka maasha allah dadku ay soo baxeen saqiir kabiir rag dumar wax weliba waa baledka jooga بريتمانو وحبذنا وهنا ان شاء الله تعالى والله xaafadaha waa diyaargaroobee nin kasta adreeskiisa uniformkiisa wuu qaatay xaafad kasta astaani calaamadii magac goyni ay leeyihiin xaafad welibana waxay haysataa waxay soo bandhigi doonta insha allahu tacaala waxaan soo bandhigi doonaa nashaataad runtii dadka ka farxinaayo kuwa dadka ka qoslinaayo markaan kuwa dadka murug yar ku abuuraayo yacni farxad iyo iyo wax lagu qoslo iyo wax laga naxo yacni noloshaan rabnaa inaan dadka u sawirno insha allahu tacaala aada umahadsan tahay markan waxaan eegi doonaa gudiyada xaafadaha iyo qaabka ay u diyaargaroobayaan munaasabadda ciiduladxa bal ka waran qaabka diyaargarowga u socda iyo caawa waxa magaalada buulafulay ka socda bismillaahi raxmaan raxiim bashaare kaamile soote xaafado maybu xaafadda osmaanka ku socda insha allahu tacaala may fadaana ilaahay idin sheey bashaare iyo reenreen iyo adan noc badan insha allahu iyo xaflada oo mayd buahan zaa'ida بسم الله شعورت زائد واي شعورت زائد واي واي والله معناها تلمامه كورب معناها نوفر بات معناها ايد ان شاء الله تعالى ما برجانا الهي اذن شيء انت وسدي اسي كنتي درم يا الهي اذن شيء نصر الهي نسي ان شاء الله تعالى يدم يبوا ايدي انك درنايت ان شاء الله تعالى caawa diyaargarowga iyo magaalada iyo waxaad arkayso بسم الله ديار قرو هو آدي آد ويا رجال لي معلش الآن ديار قرو وان إذا هو آد بقو سامي معلش المجال الصحمي كذا يو إصلاح يعد يو إيدي يو دوالدي كذا متهور لو كرش المجال كذا عليه وصلوا وين إن شاء الله ما شاء الله sheekh ibraahim bal ka waran caawa shucuurkaaga halka aad taagan tahay bismillaah alxamdulilah shucuurkay iyadan faylayey maasha allah may basiin lahaa iyo muslimiinta si guud ahaanba dal iyo dibad iyo roogaan taqabal allaahu mina wa minkum saalih alacmaal marka may ka jirnay diyaar garowkii ka dambeeya ka jirna geegina may roognay yowmu carafihayti ookana may buwaa waa yowmu nahri insha allah leylatu nahri baryeyna alxaju lakbar iyo maalinta ciiduu marka muslimiinta maylana taqabal allaahu mina wa minkum saalih alacmaali gaalana allah jib yeelana ciid wanaagsan bal ka waran shucuurka reer bulufulay iyo halkaan taaganna oo argada ah iyo shacabka caawa isugu yimid wallaahi shacabka may ka dareemasa dareen xoog leh iyo amni iyo istiqraar iyo farxad may ka tusiyaasatan astaamaha dowladnimada iyo barwaaqada iyo amniga walaayaadkiyo ka haysadaan hataa may aragaaya maalantu may aragaaya dad badan oo hataa meelaha odowga ixtilaalka ka haysada ku kooyano hata magaalada oo kaniila roogaan badan ayaa aragahay marka maasha allah islaamka allah cizay dadka reer buulufulaay gaar ahaan walaayada may ka dareemahaya dareen oo xoog leh ma arag inga muuqday hadda aragadii magaalada bartamihii magaalada iyo roogna leerarkii iyo iyo afteenadii iyo ileeska bahaay iyo dadka magaalada dhatiya oo hadda oo kata yacni dadka ama bari galka doonaan hataa qaraan ee inga muuqato maasha allah
dholotuskan bal inooga waran maasha allah iyadan argaytaa lankan cabirshenti dhanyi kinko way kinko xaafadda cali heshenti si fiican marka joogna hadda lagu soo bandhigaa waalke argada waa magaalada buulufulaayo si fiican runtii hadda waxaa isbedelay shucuurka dadweynaha markii bandhig cajiib ah ay sameeyeen xaafadda cali bin abi aalib oo ka mid ah xaafadaha degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay waa hagaag waxaa hadda soconaya dabaaldeg ballaaran oo ay samaynayaan bulshada ku dhaqan degmada buulafulay kuwaas oo caawal ka qayb qaadanaya soo dhoweynta munaasabad cidul adxal mubaarak waa hagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman markan aan eegno wilaayada bakool iyo diyaargarowga caawa ee munaasabadda ciidda wariyaheenna xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa ku sugan ee degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah ee bakool
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan akhyaaray waxaan ku sugannahay gudaha degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah ee bakool halkaas oo lagu wado in maalinta birita ah oo ah tobanka bisha dulxija insha allahu tacaala lagu tukada labada ragca ee salaada ciidda waxaa halkan ku sugan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool odayaasha dhaqanka culummada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta waxaan insha allahu tacaala isku dayi doonaa sidoo kale inaan wareysano mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool culummada nuqabada iyo wixii aan ka gaarno bulshada muslimiinta ee degmada rabdhuure iyo diyaargarowda ku aadan munaasabadda ciidda sidaad maqlaysaan waa dabaaldega munaasabadda ciidda oo birita lagu wado in halkan lagu tukado insha allahu tacaala waxaan hadda u imid sheekh maxamed garaar iyo sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool waxaan ku hormari doonaa hadduu alla idmo sheekhina alfaadil asalaamu calaykum waraxmatullah sheekh maxamed axmed garaar wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu baybaan aniga adiga isku naqaanay bakoolaan isugu imaan waa sidaas xaggan ku sugannahay maxay tahay diyaargarowga soconaya sidee wax u soconayaan bismillah alxamdulilah sala allah wasalaamu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin halkan waxaan taagannahay musallaha xuraasuddiin loo yaqaano musallahaas oo ku yaala magaalada rabdhure
sheekul alfaadil musallihii bartankiisaan taaganna haye maxaa ka soconaya halkan waxaa ka soconahaya ummaddii baa ku soo ururaysa farxad badan iyo diyaargarow xagga munaasabada ciidda ayaa meesha ka socoto garaashaada waxaa ku yaala barkad weyn haa oo biyo ay ka buuxaan waa gartay mas-uuliyiinta waxay sheegeen wilaayada islaamiga bakool in loogu talagalay ilmaha agoonta inay maalinta birita iyo maalinta ku-xigta iyo ay ku dabaashaan waa saas barkadan meeshan laga dhisay iyo musallahan sida loo dhisay inta uu leegyahay iyo sharaxaadiisa faahfaahin naga sii maadaaman aanay adi rab goor ku wara suganna maasha allah hadda adiga ay soo qabtay maahane waxaanba la yaabanaay la wareegaya musallaha daafiis ma meesha joogta rab waa inay tahay baraagta hadday tahay iyo haddii ay tahay meesha la yidhaaho xagga qiblada astaanta la saaray ilbaabada shacaraadka lagu dhejiyey shacaarka guud ee musallaha baraagta akhyaarta meesha isku aragtay oo nin walba meel ka yimi waxaa qiyaasi kara maaha ilaahay subxaana watacaala kuwa ku shukriya allah naga dhigo aamiin aamiin sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool waxaad faahfaahin naga siisaa waxa soconayo iyo diyaargarowga wilaayada ay ku jirto iyo halkan waxaad ugu tala gasheen الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا ودوهي halkani waa musallaha xuraasuddiin ee magaalada rabdhuure ee looga talagalay maaragtay in lagu tukado salaada ciidda ah insha allahu tacaala berito haddii ilaahayna gaarsiiyo ee hadda bulshadii ayaa isugu imaaday halkan waa musallihii hede waa ku muuqdaa ee baraagtii looga talagalay ciyaalka maaragtay ay taamka inay barito ay insha allahu tacaala ay ku dabaashaan taas waa wiifowgi wiifowgi oo looga talagalay ciyaalka in lagu lagu baashaalsiiyo wax kaloo hadda inoo qarsanoo bannaankaana aysan oolin oo berito insha allah la arki doonaan waa jiraan jazaaka allahu khayran marka musallaha waa kana ujeedid oo waxaa la isweydiinaya wilaayada maxay ku dooratay degmada rabdhuur rabdhuur waa magaaladii ansaarta musallaha magaciisaana aad ka turjumayo xuraasuddiin waa kuwa diinta maarata ilaalinaya u taagnaa ee xaraasada kahayay jazaahumullahu khayra jazaa magaaladii ansaarta rabdhowr waxaa lagu xasuustaa difaac diineed halgan iyo maxaan ku irahdaa alwalaa walbaraa iyo maxaa lagu xasuusan karaa marka in islaamku maarata wakti uu baahi badan uu qabo oo garab yare ay hayso inay meel ugu soo baxeen oo ay garab istaageen waa meel maarata ilaahi subxaana wataala cabsiya toban iyo sideed kilomitir oo maa daalika xaraasan iskama qabto ilaahay fadligiisa alxamdulilah amni oo ballaarin aan haysanaa ilaahay baanu ku mahadsan wax lagu doortayna waxa waaye waa magaalo oo degmo ah qadiimi ah oo runtii maxaan ku irahdaa taariikh weyn ku leh jihaadka bariga afrika ka socda aad buu mahadsan yahay sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool ayuu ahaa waxaan weli ku dhex jirnaa barnaamijkii tabinta musallaha xuraasudiin ee degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool waxaan markana u weecan doonaa dhanka bulshada qaybaheeda kala duwan ee kasoo qaybgala musallaha asalaamu calaykum waraxmatullah calaykum salaam waraxmatullah magacaaga ii sheeg maxamuud maxamed axmed xaggeen ku sugannaha rabdhuure safaylan diyaar garown ilaahay maatis
musallaha bal faahfaahin naga sii sida loo dhis musalle horta eed iyadaan wanaagsanyi silan qiyaastaatana qiyaasaa i dhismays i sharafta i qiimaa usuleeye qiimaana qiyaasa koroo meba meeli dembiya teeganyi waa garta saataan araay raayadooyin horta an yarayne boqolii doolar tataragahay sakala dad an yarayne oo maaragahay eed an fara badan hataa wax diyaar garooy baragahay sakala musallagana mayba eed iyadan qurux badanyi saan horban aragne yaa ka aragahay waka waa musallihii ugu weynaa ee laga hirgeliyay wilaayada islaamiga ee bakool bakool rabdhuura kan ku hirgeli ana kan oo kale bakool dambor makarne
rabdhuura marka waxaa leedahay iidan waa waa isugu aaday bakool dhan ha sheegatiyood saanata dareemahay
aad buu u mahadsan yahay walaalkeen abuuxasaan ayuu kaasi ahaa markan waxaan siinaynaa walaalkeen cazaam carafaad oo ku sugan degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gado si uu inooga waramo dareenka dadweynaha ee diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa waxaan dhex joogaa bartamaha magaalada calcadi ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo iyadoo caawa laga dareemayo diyaargarowga ciidul adxaa oo bulshadu ay axmasaxmiyad weyn ay ka jirto gudaha magaalada intaanu magaalada dhex soconay waxaanu la kulanay qaar kamida bulshada deegaanka oo iskugu jira dhalinyaro iyo waxgarad oo iyagana dhankooda farxadda ciida aan kala qeyb qaadanaynay bimunaasabati ciidul adxaa sudhow walaal marka hore bal ku furoo mikrofoonka idaacadda islaamiga ee andalus caawa caawa iyo diyaargarowga magaalada ciida caawa iyo diyaargarowga magaalada calcadda sida looga diyaargaroowaya ee munaasabadda ciida ee bal nooga warbixi adigoo noo soo koobaya insha allah bismillaahi waa dhowah walaal waadna mahadsantahay jazaaka allahu khayran wa khayr ljazaa waan leenahay haddii aan barnaamijka hore u gudagalo magaalada diyaargarow fara badan oo aad iyo aad u cajiibsan ayaa ka socdo lambar kow horta marka koowaad waxaa la diyaariyey nadaafadeedii baa la hagaajiyey oo si fiican dadweynihii uga qayb qaateen oo cajiib ahayd oon la yaabay midda labaad waxay isu diyaarinayaan dhallinyaradu iyo bulshadu waxay isu diyaarinaysaa ciidda soo dhoweynta ciidda ayaga oo la socdo sidana loo sheegay ay weliba u diyaargaroobahayaan fantasiyihii iyo ciyaarihii ayna soo bandhigi doonaan weli waxaan la soo bandhigin oo fantasiya oo ciyaar ah lasoo bandhigi doono insha allah haddii la yidhaahdo barxadda weyn ee magaalada gudaheeda lagu qaban jiray insha allah haddii la yidhaahdo halkaasna la isugu imaan doono marka haddii aan kuu soo kabo magaaladu si aad ah ayay u faraxsan tahay una soo dhoweynaysaa baraashadaasna hadda sanadkan cusub dheeri weyba ku yihiin waxyaabo fara badan oo dheeri oo cusub aa ii muuqanahayo oon awal horey iidihii hore aan ka jirin marka waxaad moodaa iiddaan iidihii hore inay ka duwan tahay iiddaan inay ka duwan tahay insha allah shukran jazaak allahu khayran kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a dhalinyarada degmada alcade oona ka wareysanaya farxadda ciida diyaargarowga degmada alcade waad mahadsantahay insha allah shukran jazaak allahu khayran bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay casaan waxaa weye si wanaagsan ayaa loo ciidaya magaalada ceelcadde jam waaye waad aragtaa rag hadduu yahay dumar hadduu yahay meesha waxaa weeye loo kala talo la gara la'ay marka alxamdulilah waa maxaa weye ilaahay ha noogu nimceeyo waa nimco ilaahay una siistay marka si fiican baa loo ciidayaa diyaargarowga magaalada ciidan iyo ciidihii hore bal isbedelada aad dareemaysaan haddii aad tihiin wallaahi farqi weyn oo u dhexeeya ciidan tii ka horreysay waa garan kartaa magaalada waa hadda ayay ka diyaargarow fiican tahay dad ahaan iyo maxaa weye dhartolka ha noqoto bulshada ha noqoto boqolkiiba boqol hadda kasii fiican sida hore marka aad bay kaga wanaagsan sida hore
xagga fantasiyaasha la sheegay wax badanoo la sheegay fantasiyada waxaa weye magaalada si fiican diyaargarow fiican baa jiro fantasiyo fiican baa muuqdo hadday tahay nadaafadda hadday tahay u diyaargarowga wax badan baa isbedel badan baa muuqda waan la wahay si fiican baa loo diyaargaroobayaa ciiddu waa dadka si fiican bay ugu dabaaldegayaan waa soo dhaweynayaan waa la kala adeeganayaa si fiican bay hawshu kala socotaa oo kaa si fiican baa loo kala adeeganaya hawshu kala socotaa waa dad maasha allah aad bay mataqana u faraxsan yihiin qulubtooda iyo adeegashadooda iyo say u labisanayaan iyo say u socdaan oo carada jaamay u tahay waa maasha allah waa ciidba ciiddii kas dambaysa maasha allah weeye way sii fiicnaanaysaa dadku waa horumarkooda iyo dhinac walba horey bay usii socdaan xag diiniyan iyo xag mataqaanaa bulshada mataqaanaa dadka dad hore usii socda mataqaanaa hamiinba meel kusii hoyanaya wey bulshada maasha allah wey waa ciidba ciiddii ku xigto waxaan leenahay waa waa kasii mataqaan kasii fiicanta oo kasii qurux badanta insha allah bal soo dhawow marka hore magaalada iyo diyaargarowgeeda ciidan iyo ciidihii hore farqiga u dhexeeyo soo dhawow bal
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا عيدان يعيديه كلا فرق وين بقول حيا آد بلو ديار جروبيا ديار جرو زائد هلا ديار جروبيا نوعية كلا دون دتكو وحويان ديار جرو ودوا زائد وي آد بلو ديار جروبيا عيدان والله عيدان وحي وحي فرقي أو حد مود بعيد عيد كدم بيسو إن تطور يهرمر للسيجارة يو مالي معنات كدم بيسو مركا عيدان عيدي كلا يلبا يقد وانت هاي بندقية بدن عسب باجري إن شاء الله وحاوي دادك أد بي دركو قدان أيان ويودي القروب أيان ولا بسنا أيان نظافة دوكرا وحاوي أد بلوها والقلي وحاويان dadku waa daalayaan insha allahu tacaala guud ahaan dhegeystayaal timintiina tooska ah eenu ka sameyneynay bartamaha degmada ceelcadde waa naga intaa azam carafaad degmada ceelcadde
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa intiisa badan aan ku soo qaadannay diyaargarowga munaasabadda ciidul adxaa sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijiri waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu